Magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday ka baxday Jaamacadda Admas ee magaalada Hargeysa. Munaasabada waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland, macalimiin, waalidiin, ardayda qalin jebinaysay marti sharaf kale. Gudoomiyaha Jaamacadda Admis ee magaalada Hargeysa, Xuseen Cabdulaahi Maxamed ayaa ka waramay tirada ardayda qalin jebisay iyo marxaladii ay soo mareen.
dufcadda maanta baxaysa waa dufcaddii lix iyo tobnaad ee jaamacadda ka qalin jebisa waa dufcad ka nasiib badan dufcadihii ka horreeyey ama aasaaskii jaamacadda marka loo eego halkay ka soo bilaabeen xaaladda waddanku ku jiray maalintaa marka la eego jaamacadda waddanka waxaa laga soo bilaabay laba kun iyo lix sebtembar xadhigga waxaa laga jaray labaatankeedii waa dareemi kartaa maalintaa waayaha waddanku ku sugnaa waa dareemi kartaa maalintaa fursadaha yaallay ama sida loo heli karayay qof aqoon-yahana oo jaaniska maanta ay tiimkani haystaan maalintaa marnaba may haysan macallimiinta maanta wax u dhigta ardayda digriiga koowaad macallin mastrate ka hooseeyaa waxba uma dhigo ardayda darajada labaad ama mastrate-ka dhiganaysa waa iga marag way hor fadhiyaan iyagaan maragashanaya macallin b h d ka hooseeyaa iyagana waxba uma dhigo waa nasiib maanta ay heleen waa fursad iyo jaanis runtii ay heleen macallimiinta b h d oo ku dhigaysaa waddanka gudihiisa way adkaataa dhammaantood in laga helo laakiin waxaanu ku tiirsannahay oo fursad noo ah jaamacadka waaweyn ee dawliga ah ee etoobiya oo fursad ay u tahay inaannu iyaga ka soo qaadanno marka way ka nasiib badan yihiin ardaydii ka horraysay ama dufcadba dufcadday ka sii horraysay dufcadba dufcadda ka dambaysaa runtii ka jaanis wanaagsan ama ka nasiib badan Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabada ayaa ardayda ugu hambaliyay guusha ay gaareen.
wax badan oo wanaagsan horaan ardayda ugu sheego lix iyo toban sannadood oo aa qalin jebinayseen baan idin soo hortaagnaa ilaahayna waxaan ka barayaa caafimaad iyo cimri dharar si aan idinla sii joogo oo aan midhka iyo labada aan doonaya aan idinku idhaahdo aan idinku sheego waxaan ilaahay ka baryayaa dalkan yar ee somalilan aynu leenahay in ilaahay inoo wanaajiyo calaamadaha guntana aynu ka fogaano dad wanaagsan oo isjecel oo gamcaha isqabsanaya oo dalkooda dhisanayana aan noqonno
waxaan mar labaad bogaadinayaa macallimiinta iyo maamulka ku soo tabcay ee soo gaarsiiyey heerkan waxaan bogaadin iyo hambalyo taalamida u diraya waalidiinta kuwa joogay kuwa maqanba ku soo tabcay ardaydan wiilasha iyo gabdhaha kan jooga dufcadda maanta qalin jebisa ayaa ah dufcaddii lix iyo tobanaad ee ka baxdo jaamacadda admas ee magaalada hargeysa tan iyo markii la aasaasay